أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya duqayn diyaaradaha xabashada etoobiya ay ka geysteen degmada jilba ee wilaayada jubbada dhexe dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka dhacay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi shacab caraysan ayaa magaalada muqdisho ku guway mid ka mid ah gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay duqeymo diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabishada etoobiya ay ka geysteen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah kataybel khabaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsay murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe wilaayada islaamiga galgaduud ayaa gurmad afur ah gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku dhaqana degmada ceelbuur ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo tobanka bisha barakaysan ee rabadaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya duqeyn diyaaradaha xabashada etoobiya ay ka geysteen degmada jilub ee wilaayada jubbada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka bashiir muxidiin awo ayman
muuqaalkan oo la daawan karo ku dhowaad toban daqiiqa ayaa soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqayntii cadowtooyo ee diyaaradaha dagaalka saliibiyiinta etoobiya habeenkii axaddii ay ka geysteen degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe goobaha ay diyaaradaha cadowgu burburiyeen waxaa ka mid ah jaamacadda alkiima oo ay wax ku baranayeen boqolaal arday iyo sidoo kale suuqa alaqsa oo ay ku ganacsanayeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada jilib iyo sidoo kale diyaaradaha cadowgu waxa ay beegsadeen guryo ay deganayeen dad rayd ah kuwaas oo ka dhashay dhaawacyada qoyska guriga oo markaas ka koobnaa hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay muuqaalka ayaa lagu daawan karaa holaca iyo dabka ka dhashay fuusooyinka laga soo buuxiyey maadooyinka waxguba kuwaasoo si cashwaaya u beegsaday qeyba ka mid a magaalada jilib ugu horeyn qaar ka mid ah dadka degan jilib oo ka soo muuqanaya muuqaalka ayaa sharxaya siday habeenkaas xaaladdu ahayd bal saac oo habeenimo ayaa diyaaradood noo imaadeen waxaan ka dalsanana aanan heen waxay naga guween guryaheenii magaca ayada waxay kaloo naga guween magacsaga jaamacaddii suuqii al aqsa sidaa daraaddeed alxamdulilah ilaahay ayaan ku raadinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahay u bedel khayr qabana sii waxaanu wax ma ay naga dhibayaan ma leh maxaa yeelay qof walba waa dhimana waqtigiisuu dhimana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay xasbuna allah wa nicma alwakiil waxaan wax ay naga dhimayso ma leh ilaahay hana badbaadiyo walaalayna waxaan leenahay hala sabro waxaan waxay yihiin ma leh alxamdulilah een, waxaan ka hadlaynaa een, weerar fuliynimo ah ee caawa ay soo qaadeen cadowga allah iyo dadka muslimiinta cadowgoodii Een, waxaan joognaa degmada jilib gaar ahaan suuqa alaqsa Een, xalay waxaa weerar een, caawa waxaa weerar fuliynimo ah geystay cadowga sidii lagu yaqaanay Een, waxay beegsadeen suuqii een, degmada jilib ayagoo een, ku soo jabay furimaha hore ee dagaalka ay ku soo koobmeen duqaymo fuliynimo ah Een, hadda waxay burburiyeen ilaa iyo een, afar goobood aan dhihi karaa
sidoo kale nabadoon maxamed cabdi yacquub madiyow iyo nabadoon qamse oo ka mid ah waxgaradka degmada jilib oo ka soo muuqanaya muuqaalkan ayaa faahfaahin ka bixiyey duqaynta cadowtooyo ee diyaaradaha siliibiyiinta etoobiya ay ka geysteen degmada jilib alxamdulilah xalay waxaa na soo weeraray gaalo oo etoobiyaan ah aa na soo weerareen Ee, waxay dhammeeyeen ilmihii iyo xaafidihii ayay isku dhex mareen alxamdulilah rabbialcaalamiin waxay sameeyeen ee, inay waa ay xaafido inay duqeeyaan ay dhahaan shabaab waay shabaab meeshaas jooga way og yihiin intana waxay u imaadeen xaasidnimo
على الله سعيد وروح يا الديار ومسلم وسويرك dad masaakin ee oona suuq hool ka oo ka ganacsada iyo maak umudnan baabi'i taasna suuragal ma nagadaaso suuqii kowaanka la- la- la beegsadii oonay oo- suuqii oonay kowaanki oonay oo suuq oo qudaarta laka gado dad masaakin ee ka ganacsaday iyo la beegsadii idab darab waay waas amal asan gurguurta bay siin sheegane ummadda ka gaabso hilkan iska dhig hilkan hil iskorta ma eh mujaahidina koosa jeedan ugu dambeyn sheekh cusmaan dacwo ayaa ka hadlay qoyska dhaawacyada ka soo gaaray duqayntii dhacday habeenkii xaddii ayna soo dhaafnay tan waa maamadii arlinta dhashay waad u jeedaan waxa weeye lugaha iyo gacanta iyo dhalalkaas ayay wax ka qabtaan tan waa gabadh yar filya- filyaa gaadhay tan waa midna aad aragtaan gacanta midigta iyo dhalalka iyo waad aragtaan gabadha kale waa gabadhaa sideed jirka ah oo gebi ahaanteeduba gubatay siday u dhantay macal madaxa ها وعويل تلك اللون بالغلط وجهه وبتصير ده بعض الاعلان dadka asidada biyaa bay ahayd dad gurigooda iska hurday bay ahayd burkaba bahal kamay fulanaynin marka dhibaatada ku timi ilaahay subxaanahu wa tacaala bilaa xurmada leh iyo maalmaha xurmada leh annagu muslim baan nahay waxa weeyaan wayno bilahaas agteeda xurmay ka leeyihin dadkaasi way soomeen wax dhibaataa may ogeyn guud ahaan dadka muslimiinta ayaa si carale uga falceliyey duqaynta cadowtooyo ee diyaaradaha etoobiyaanku ay ka geysteen goobihii loogu adeegayay dadka muslimiinta taasoo ka markhaati kacaysa in cadowga aysan u kala socnin dadka muslimiinta waad mahadsantahay abu ayman dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda kaafirada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka dhacay gobolka maxaarada ee waqooyiga dalkaasi sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka faano iyo ciidanka dowladda itoobiya ay saacadihii lasoo dhaafay ka dhaceen gobolka amxaarada ee dalka itoobiya dagaaladan oo ahaa kuwo aada u xoogan ayaa waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka woolo waxaana ay sababeen khasaare baaxad leh oo labada dhinac gaaray dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ethoobian news ayaa sheegay in ay arkeen ambalaasyo si isdaba joog ah ugu qulqulaya jiidda dagaalka iyagoo soo daabulaya dhaawacyada dagaalka inkastoo aan la xaqiijin tirada rasmiga ah ee khasaaraha haddana warbaahinta dowladda itoobiya ayaa sheegay in ciidankoodu ay fashiliyeen weeraro kooxda faano ay ku soo qaaday magaalada diisi islamarkaana ay dileen tiro badan oo dagaalyahanada faano ah dhinaca kale kooxda faano ayaa sheegtay inay la wareegtay deegaano badan oo ku yaala waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ee magaalada diisi ilaa laga gaaro magaalada woldia halkaas oo ciidanka abiy axmed lagu soo waramayo inay ka wadaan duqaymo ba-an mahadsanid cali yare shacab caraysan ayaa magaalada muqdisho ku gubay mid ka mid ah gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkani haya maalintii shalay aheed waxaa ka dhacay magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho dil fool xun oo dhaliyey kacdoon dadweyne oo aada u xoogan dadweynahan oo garoodsan ayaa sameeyey isku soo baxyo ballaaran kadib markii maleeshiyaadka riddadu ay si bareera u dileen mid ka mid a darawaliinta mootobajaajyada ah ee magaalada muqdisho askari ka tirsan maleeshiyaadka gurguurta u qaabilsan waddooyinka kuna sugnaa isgoyska afarta jardiina ee degmada yaaqshiid ayaa lagu soo warramayaa inuu si ulakaca u dilay darawalka kadib markii uu rasaas ooda kaga qaaday dilkan foosha xun ayaa dhaliyey care xoogan oo sababtay in dadweynuhu ay dab qabadsiiyaan baabuur ay wateen maleeshiyaadkaasi waxaana laba ka mid a dibadbaxayaasha soo gaaray dhaawacyo kala duwan askarigii geestay falkan bahalnimada ah ayay wararku sheegayaan inuu baxsaday iyadoo goobtii uu falkaasi ka dhacay ee afarta jardiina uu in muddo ah ka socday mudaharaad ballaaran goobjoogo ka mid ah helada wiilka la dilay ayaa warbaahinta ooga warramay sida ay wax u dhaceen
wiil oo aniga qaraabanaha mooto ani aan la hooday sagaal saacaa soo wacay ku awaa dhahay wuxuu dhahay kuwa oo taraafiga ah wax ay ka qaateen furaha anoo sid qaldan ku socdo marka waxaan dhahay lama caamilaa dhahay waayahoo yidhi isla markiiba soddon daqiiq kadib waa soo wacay wiila iga qabto wuxuu dhahay yarka taleefonka iska lahay meedkiis wuxuu yaalaa jardiinka ah soo doonto dhahay haddaan meesha imaadana mootada waddaday dhex taalaa baabuuraa la gubay shaqaaqaa weli meesha ka socto haddana dhallinyaro kale taa meesha lagu dhaawaca oo hadda dhaawacooda haddana meesha laga qaaday dilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo isla maalintii shalay maleeshiyaadka gurguurta ay magaalada muqdisho ku dileen laba qof oo shacab ah afar kalena ay ku dhaawaceen waxayna falalkani muujinayaan sida marba marka ka dambeysa ay usii laba lixaadsanayaan dilka dhaca boobka iyo burburinta ay maleeshiyaadka riddadu ku hayaan shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed dhanka kale ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa xilkii ka xeeriyey wasiirkii gaashaandhigga murtadiinta murtadka lagu magacaabo cabdiqaadir maxamed nuur wasiir tigtok kadib markii uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta wasiirka cusub ee gaashaandhigga riddada ayaa loo magacaabay murtad jibriil cabdirashiid xaaji cabdi kaasoo ah wasiirkii ganacsiga ee riddada waxa uuna murtadkan hadda loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga horey uu si cad ugu sheegay in xilka wasaaradiisa uu u wada dhiibayo
ninka ugu sokeeyan wax siinaa ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa haddaan u heli kar meel waa bisraaxa mogtaa waxaan rabaa mogtaa inaan inaan inaan sraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga hadda tobanka la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siinaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay duqeymo diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ay ka geysteen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ismaaciil salaad guuleed ayaa inoo akhrinaya bayaanka ka soo baxay xarakada bismillaahi raxmaani raxiim diyaaradaha itoobiya oo xasuuqay shacab soomaaliyeed lix iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhanka kalena ku beegan lix iyo tobanka bisha maarso sannada labada kun iyo shan iyo labaatanka kadib guuldarradii ka soo gaartay furmaha dagaalka ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay dowladda riddada iyadoo kaashanaysa xulafadeeda saliibiyiinta ah geysatay duqeymo fulaynimo ah oo ay ku beegsadeen dadka shacabka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga diyaarado ay leeyihiin saliibiyiinta itoobiya oo fulinaya codsi uga yimid madaxweynaha dowladda riddada xasan gurguurte ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo wuxuushnimo ah ka geystay wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo jubbada dhexe iyagoo dilay shacab isugu jira dumar caruur waayeel hanti fara badanna burburiyey wilaayada shabeellada dhexe waxay diyaaradaha xabashida itoobiya xilligii afurka kadib beegsadeen magaalada ceelbacad waxayna fuustooyin ay ka buuxaan waxyaalo qarxa iyo shidaal ay ku beegsadeen guryo ay ku nool yihiin dad shacab ah waxaana duqaymahaasi lagu dilay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay waxayna kala yihiin kow hooyo aamino ow maxamuud xasan calasow labo hibo barre maxamuud oo afar sano jir ah saddex haboon barre maxamuud oo shan sano jir ah degmada jilib ee jubbada dhexe waxay diyaaradaha cadowgu xilli saq dhexe ah beegsadeen suuqa qudaarta ee al aqsa dhismaha jaamacadda alqima iyo guryo ay shacab deggan yihiin marka laga yimaado khasaaraha hantiyadeed waxaa duqayntaasi ku dhaawacmay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay kuwaasi oo kale ah kow hooyo maryan cabdulaahi labo saynab cabdirasaaq xasan oo shan sano jir ah saddex bushre cabdirasaaq xasan oo siddeed sano jir ah dhanka wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose diyaaradaha itoobiyaanka ayaa duqeeyey degmada awdheeg leh oo shalay mujaahidiintu kala wareegeen maleeshiyaadka riddada ah duqayntan waxay cadowgu ku beegsadeen guri ay dad shacabah degganaayeen waxayna ku dileen kow ayeeya xaajiye faadumo axmed macalin cumarow oo lixdan iyo laba sano jir ah labo awowa nuur macalin cumarow oo lixdan sano jir ah saddex mukhtaar maxamed axmed oo toddobiyo toban sano jir ah sidoo kale diyaaradaha siliibiyiinta itoobiya ee fulinaya codsiga xasan gurgurte ayaa laba qof oo shacab ah oo beeraley ah ku dilay duqaynay ka geysteen beeraha deegaanka daarisalaam ee hoos tagta degmada awdheeg leh waxayna kala yihiin kow maxamed cali abow oo labiyo labaatan sano jir ah labo cabdicasiis maxamed cabdulle axmed oo labiyo toban sano jir ah duqaymahan ay geysanayaan saliibiyiinta itoobiya laguna beegsanayo shacabka soomaaliyeed ayaa ku soo aadaysa xilli murtadiinta dabadhilifka u ah saliibiyiintu ay ku jabeen furmaha dagaalka mujaahidiintuna ay xoreeyeen degmooyin iyo deegaano badan oo dib loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u tacsiyeynaysaa dhammaan dadkii shacabka ahaa ee ku shahiiday duqeymaha saliibiyiinta itoobiya waxayna allah uga baryaysaa inuu jannadiisa ku abaalmariyo ehelkoodana sabar ku irsaaqo inta dhaawacanna waxaan u rajaynaynaa inuu allah caafimaad siiyo intii ku hanti beeshana uu allah beddel khayr qaba siiyo dadka soomaaliyeed waxaa marba marka ka dambaysa u sii caddaanaysa cadaawadda iyo naceybka ay xasan gurguurte iyo maamulkiisa u qabaan guud ahaan bulshada soomaaliyeed isagoo horey u xaraashtay khayraadkii dalka boobay hantidii guud iyo midii gaarka ahayd ee shacabka haddana u adeegsanaya diyaaradaha siliibiyiinta itoobiya oo ah cadowga soo jireenka ah ee ummadda soomaaliyeed si ay u xasuuqaan shacabka una burburiyaan hantidooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay hubka u qaataan sidii laysaga difaaci lahaa isbahaysiga gaalada ee isugu jirta saliibiyiinta iyo murtadiinta gaar ahaan dhallinyarada waxaa saaran waajib ah inay difaacaan diintooda dalkooda iyo dadkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhooritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
kataayib al akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaari lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan haya
على المعتدي كالله يا جناد الاسلام يا الاحرار
kataiba al ikhbaariya ayaa soo saartay muuqaalkan qaybtiisa koowaad oo soconaya ku dhowaad afar daqiiqo kaas oo lagu soo bandhigayo weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka boos hareeri ee wilaayada shabeellada dhexe الله لا تبهر بعصبة الاشرار خلوا السهم تخترق نحره خلوا دماهم تسيل weerarkan ayay mujaahidiinta ku dileen askar kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen halka sidoo kale maleeshiyaadka laga soo furtay qoryihii ay ku dagaalgalayeen تخترق نحره خلوا دماهم maleeshiyaadka la laayay kuwii ka soo haray oo lagu baxsaday dhulka hawdka ah ee deegaanka boos hareeri ayaa markii dambe waxay u baxsadeen goobihii laga soo abaabulay تسيل كالله يا جناد الاسلام يا الاحرار
gabagabada muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa dhammaan qoryihii iyo saadkii ciidan oo ay mujaahidiintu ka daadsadeen cadowga allah
والموتبع يسطني حارة من نهو يوم الحساب النار ودنا يجرع الحاصرة عدونا الغاشم الغدار
ugu dambayntii wilaayada islaamiga galgaduud ayaa gurmad afur ah u samaysay qoysas danyar ah ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadaasi anasal ansaari ayaa siyaama qaadaya warbixintan afurintan ayaa loo sameeyey qaar ka mid a dadka danta yar ee ku dhaqan degmada ceelbuur waxayna iskugu jireen raashin noocyadiisa kala duwan mid ka mida guddigii howsha afurinta loo xilsaaray ayaa ka warbixiyey tirada dadka raashinka la siiyey iyo cidda ka qayb qaadatay afurintan بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد إن شاء الله meeshaan galabta waxaa lagu qaybinaa raashin ayaa lagu qaybinaa dadka masaakiinta oo afuri karin ee loogu talagalay ee dadka loogu talagalo waa soddon qofood ee galabta insha allah waana sii soc doontaa arrintan waxaa iska kaashaday ee maamulka iyo maaragtay ganacsatada iyo guddiga maaragtay afurinta ayaa iska kaashaday ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan ilaahay noo suurtogeliyey waxaana bilaabatay shanta bisha ay bilaabatay maanta koo iyo tobantaa bishana waa la qaybiyey insha allahu waana socon doontaa oo maalmaha soo socdana shaqadaas way socon doontaa haddii alla idmo waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala dadkii la baxay sadaqadaas ilaahay subxaana wa tacaala ee meeshay ka qaadan wax ka khayr badan allaha u siiyo wax ka badan allaha ugu bedelo een waxaan kaloo maaragtay ka codsanaynaa dadka maaragtay ganacsatada iyo dadka ilaahay su- allah subxaana wa tacaala wax siiyana in dadka masaakiinta ay furiyaan qaybo badan ayaa dhiman taasna waa ka codsanaynaa marka insha allahu kelmadina intaas ayay ku eg tahay sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed intaasi kadib waxaan mikrofoonka la dhex marnay qaar ka mid a dadkii raashinka la siiyey maanta waxaan qaadanay rubac bura rubac bariisa kiilo timira kiilo basta caag saliida alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baan ku mahadinaynaa nabadan iyo nicmadan asagu noo keenay inta islaamana allaha qawiyeeyo meelay gashaanba kuwa ku guulaysta allaha ka dhigo kufaartana wixii loogu taga kuwa ku jaba allaha ka dhigo annakana wixii nala siiyey annaha noo daaweeyo wixii keenana meel fudud allah ka soo siiyo ilaahay idankiisa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ساقة محمد وهلي حلي فيه حاف سكر حاف برة حاف بريس عاك سليدة كيلة تمرة كيلة باستا عدو أنا الله قفته مال الله مهيج وأنا عكت كوس الله قريب حقنا كر الله كذب عدو أنا عكت كوس بسم الله أنا جوجا دقمة علبور مقعي وأم إبراهيم ماشان ما أنت وها نقول سي راشين أو صدقاء أنا قدان إسكاه الله أنا ما حنقاتي هاف برا هاف بريسة هاف سكرة لو عاقل سليدة إيو شن كيلو تمرة إلهي بحي نسيي أجر هسيو قالوا الله نجبش إلهي وحن كبرينا إنه قالوا نجبشو مالو بيجوغان مسلمينتنا أو قوليو وحي صدقات الله بحنا إلهي أجر كسي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa filsooda magaaladan jooga waa caalbuur waxaana la siiyey rubac bur rubac sokor rubac bariisa caag saliida kiilo timir kiilo baastaa wixii dhiibtay sadaqa allah uga dhigo gaaladan allaha jabsho muslimiintana kor allah ka dhigo afurinta dadka masaakiinta ee ku dhaqan degmada ceelbuur ayaa sanad kasta waxaa lagu afuriyaa gudaha degmada iyadoona raashinkan ay bixiyaan dadka muxsiniinta ah ee ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaaya islaamiga galgaduud waad mahadsantahay anas walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluusa xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu